barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka filimyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa jimce kowda bisha disembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhuhurnimo ee dhallinyarada ee maantana waxaa ka mid ah
hadduu dibadda uga baxana qudaalkiiba xumaanaye tacay iyo lacay diba xagga qardada u baxana tacay baa la dhaha xagga gudaha u baxana tacay baa la dhaha oo saasay u noqdaan waa xaggan u baydh iyo xaggan u baydh digna waa waa afka dibida oo waa waa yar soco waa halkaa kuu sheegaya hor dhaga markuu joogo dig yar baa la dhaha oo in yar in yar soco wey haa baa la dhaha waa joogso haa taasi waa cumar cismaan maxamed oo aqoon durugsan ula dhaqankii hore ee beeralayda soomaalida waxaanu ka warramayaa hannaankii qodaalka beeraha ee soomaalidu ay sooyaalka u lahayd goordhow ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee jimcaha kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka marhnaan doonin barnaamijka heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
allaha u naxariistee maxamed moogaliibaan goordhow ayaynu idaacaddeenna kaga bogan doonnaa sidoo kalena waxaanu idiin haynaa ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayay u muuqataa in shaqadiisa ay halis ku jirto mar kale kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in madaxweyne donald trump uu rabo inuu ku bedelo madaxa wakaaladda sirdoonka ee c i a mike bombeo qaar ka mid a warbaahinta maraykanka ayaa soo qoray wararkan oo sheegaya in la bedelayo tillerson iyagoo soo xikanaya sarkaal sare oo maraykan oo ka tirsan aqalka cad sarkaalkan oo magaciisa ka gaabsaday in lagu dhawaaqo ayaa waxa uu sheegay in muddooyinkan dambeba tan iyo sanadkii lasoo dhaafay uu xumaa xidhiirka u dhexeeya madaxweyne trump iyo tillerson taasi oo meesha keentay in madaxweynuhu uu ka fikiro inuu ku bedelo taliyaha c i e da master bombeo waxaa kaloo lagu wadaa in marka bombeo laga dhigo xogayaha arrimaha dibadda in lagu bedeli doono senatarka laga soo doorto gobolka arkensa oo ay xiriirka dhow leeyihiin madaxweynaha master tom cotton oo isagu bedeli doona rex tillerson sida ay wararkaasi sheegayaan
xukuumadda madaxweyne donald trump ayaa maalmahanba ugu baaqaysay dunida oo dhani inay xidhiidhka u goyso waddanka kuuriyada waqooyi kadib markii ay toddobaadkan tijaabisay gantaalka nooca riddada dheer ee balastikada loo yaqaano si loo hor joogsado kobcinta barnaamijkooda nuyukliyerka ee ay baryahan ugu dambeeyey soo bandhigayeen sara sanders oo ah xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa sheegtay in xukuumadda trump ay diiradda si weyn ugu hayso arrinta north kuriya amaba kuuriyada waqooyi iyada oo sheegtay in si weyn hoosta looga xariiqay oo diiradda lagu saaray arrimaha la xidhiidha sidii loo hor joogsan lahaa amaba loo burburin lahaa awooddooda nuyukliyeerka goor hore oo khamiistii shalayana madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu sheegay in ay tahay xilligii la joojin lahaa amaba la bedeli lahaa kim jong un oo ah hogaamiyihii saddexaad ee soo mara waddankaasi kuuriyada waqooyi
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaaalkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanto kale aad ku dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo wuxuuna maanta idinkaga imanayaa barnaamijkeenani magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyay anigoo ah haashim sheekh cumar good haddaba mowduuca barnaamijkeenan sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan aynu kaga hadli doonnaa wuxuu ku saabsan yahay qalabkii beeraha soomaalidu ku qodan jirtay intii aanay helin mashiinada wax lagu qodo ee cagafyadu ka midka yihiin iyo dhaqan ahaan ninka beeralayda ah ee soomaaligu sida uu dibida u meerari jiray soomaalidu dhaqan ahaan waxay u lahaayeen inay beeraha ku qotaan laba dibi oo ay ku xidhan yihiin qalab dhirta laga qoro oo ay farsamayso beeralaydu kana kooban dhowr shay barnaamijkeenna maanta waxay noogu martay cumar cismaan maxamed oo yaqaan dhaqankii sooyaalka beeraha soomaalida islamarkaasina ka mida beeralayda gobolka awdal cumar cismaan maxamed waxaa tahay nin beeraleya soona gaadhay qalabkii soomaalidu ay ku falan jirtay beeraha bal waxaad nooga sheekaysaa qalabkaasi intii uu ka koobnaa noocyadiisa kala duwan dhirtii laga qori jiray bal ugu horreyn faahfaahin naga sii qalabka beeraha lagu qodaa way badan yihiino ama dadkuba ha ku qodeen ama dibi ha lagu xidho ama dameer ha lagu xidho ama awr ha lagu xidho ama xoola ha lagu xidhe laakiin guud ahaan marka la yidhaahdo qalabka dibida mar horta intaanay waxay ka kooban yihiin iyo noocay kala yihiin aynaan aqoon aynaan garan waxa weeyaan dhowr iyo toban ama waa sideed iyo toban ama waa sagaal iyo toban shay ama meelaha weeye waxna waa looxaan oo waa qoryoo geedaa laga gooya waxna waxa weeye wax bira waxna waxa weeye xadhigoo xadhigga markaa inta badan markii hore suunkaa ayaa laga jeexi jiro xoolaa laga jeexi jiro suun idiinahoo la hagaajiyoo la maaseeyey baa lagu xidhi jiray alaabtaa markaynu dadka u sharaxayno aynu mid mid u kala qaadno seed noogu tilmaami lahayd
waxaan ku tilmaami lahaa maalanba qori dhereerhaana saddex xusub ayuu qiyaasahaan gaadhaya harqoodka kaasi markaa waa qori laga gooyo ama cobasha geedka la yidhaahdo ama sigibta geedka la yidhaahdo ama shayda geedka la yidhaah weliba geedba geedka uu ka fudud yahay kana adkaysi badan yahay ayaa laga dhigaa waana geed dalooshamo oo ama waabayga geedka la yidhaha baa laga jaraa mitirna dib ugu saaran yahay mitirna dibka kale uu saaran yahay hal mitirna uu dhexeeya qiyaasahaan saasuu noqonaya saddexdii mitir saasay noqonaya harqoodka ayaa marka ugu horayso horta dibida lagu xidhayaayo laba minaaqna dib walba laba minaaqba ayaa jira waa qori gacantaydaa leeg waa saddex taako minaaquna afka horena seergal buu ku leeyahay sida xubinta oo kale ayuu si xadhig ugu qabto ayaa loo samaynayaa labada minaaqee markaa harqoodka dhankaa dibigaa ka soo laadlaada labadiisa dhagood buu kasoo dhaadhacayaa dabeetna saasuu iskugu qabanayaa qoortuu markaa haynayaa harqoodkaa marka lagu xidho ee labadii dibi mid walba laba minaaq lagu xidho ay dibadii iyo harqoodkii sidaa u joogaan iyagoo sidaa u taagan ileen dibadii way taagan yihiin oo kaama dhaqaaqayaan yaad qalabkii kala doonanaysaayo waxaad soo qaadaysaa nugigii iyo kootarkii kootarkii iyo nugigii baad iyaga iskood ugu xidhaysaa haddaba haddaba kootarka waa qori isaguna saddexdaa mitirahoo xidhiidhiyaha qoodka mitirkii dibida u dhexaysay labada dibi u dhexeeyey ayaa lagu xidhaya xaggaa dambena caaradiisii dambe nuugi baha la idhaha oo yadna ka dambaysa oo aynuu geli doono yadna shaqadeeda ayay ka shaqaynaysaa seergal buu isna leeyahay ka weyn oo kii hore oo minaaqu lahaa mid ka ballaaran oo isaguna xadhigga harqoodka iyo iyo kootarkaasa laisku xidhayaa suubbaa ayaa isaga lagu xidhayaa dabeetana qiyaas ahaan suunka marka la cabirayo harqoodka iyo kootarka tantooma u dhexaysanto sida feerkoo kalead qabsanaysaa ama feer ama tantoomaad qabsanaysaa sidaa markaad qiyaaseed qori labada qori dhexdooda ayaad xalig ku qabanaysaa dabeetana waad ku xidhaysaa sidaas ku xidhaysaa nugigiibaad dabeetana oo isku meeran yihiin ayaa lagu xidhaya dabeetana nugiga iyo kootarkana iyaguna seergalka sidii oo kalea ayay qoran yihiinoo kootarkuna laba dalool buu leeyahay nuguguna laba dalool buu leeyahay afartaa dalool baa suun laisku xidhiirinaya iyagana kootarkii iyo nugugii iyo harqoodkii iyo dibidii baa isku xidhan intaas markay isla isku xidhan tahay waxaa imanaya cabirkii xagga dambe marashada marashadii dhulka gelaysa birtahayd qaybtii birtahayd dabeetna laba digiroo iyaguna xusulka ilaa faraha leeg xusul gabdheed ma leegyahaa la yidhaha digirku digir kalena dhankaa laga soo heliyaa labadaa xusul iyo faraha inta u dhaxaysa laba digiroo saasa ayaa hareeraha laga gelinayaa nugugii digirku markaa isaga laftiisa cobashaa laga qoraayo digirku waa ka nidaamka qodista sameeye faagga sameeya ee taranka sameeya ilaan haddaan hadday marashadii uun dhulka lagu qodo wuu yaraan lahaa boyga waxaa yaraan lahaa faagga laakiin taranka dhulka waxaan wakhtiga fudaydiya hawsha fudaydiya ee badiya qodaalka girada weeye labada digir cubasha laga soo qoraa iyaguna xagga dambana way u buuran yihiin afka yaree horena way way yuban yihiin labada afee hore way yuban yihiin oo labada afku sida loo soo qabto jiqirti bahal la yidhaayo jiqirti baa waa qori yar oo laba fardhaxaad jiqirti bahal la yidhaaho leego qoriya ayaa labadaa digir isku haynaya iyo nugiga dhankaasaa laga soo gelinaya digirka irfiday kasii dhex baxasaa kii kalay tegasaa labadii baa la isku soo xidhaya dabeetana markaasaa marashi baa soo loo soo gelinaya irfi bahal la yidhaaho ka sarrayso iyadna usha dheerahee qofku qabsado gacantaada dhumuc ahaan leeg digirkii iyo jiqirtidii iyo nugigii iyo labadii digir iyo marashidii iyo irfidii intaasay gooshida bahal la yidhaha ka dhexaysa waa sida xakamaha oo kale cabir baa lagu xidhayaayoo korna looma dhigayo dhulka kor loomaga qaadiyo nugiga hoosna looma dhigayo shalaal iyo gadaad wax la yidhahaba ayay samaysaa bali haddii hoos loo dhigana malaha faagay xumaysaa haddii gadaad laga dhigana dhulkaani gelino macnaha sarmadeedaan fiicnaanay gelitaanka dhulka ayaa yaraanay haddii kalena shalaal bay noqonaysaa way baydhbaydhaysaa qalabka amniga aad ka sheekaynaysay ee harqood kale ee nugida leh ee kootar kale ee minaaqyada leh ee irfida leh ee kooshida leh ee digirada leh ee jiqirtada leh qalabkaasi waad ku garaadaysatay soo mahaadu haa imigada buuryaaraha iyaga baryaallaaye soo digada laguma aaso oo haddii qoriga inta qorigaana cadeed dibadda la dhigo ama roobka loo daayo dee cadeedda iyo roobkaa dilaya xerada looda lagu aasaa kootarka iyo nugiga iyo irfida harqoodkana waxaa la sulaa dabka dushiisa soomaaliga halka dabka lagu shido qiiqaasaa ku baxo casaan isagoo ah baa la soo saari intoo xayr yar la mariyo ayaa halkaa dabka dushiisa ee alool ayaasaa loo saarayaao markaasaa dabeetana aw qiiqaas ku baxayaa baxayaao diraacda waxaa la soo saaraya isagoo aad moodo ximirkaa casoo dee xino la mariyo aad moodo wakhtigan iminka la joogo beeralaydiinnu ma isticmaashaa nin nin adu waa waa naadir waa naadir waa tuka galaala baa la dhaawo war hebel baa qodaya beer war hebel baa qodaya war hebel baa dibi ku qodaya baa la dhaawo waa wax waa wax naadira wey oo yar oo qariiba haddaba marka ninka beerta qodaya qalabka iyo dibida isku xidho ee uu meeraro habkuu shaqada qodaalka beerta u bilaabaya waana intii abuurka beerta lagu shineeyeeyaa mar kale haynoo faahfaahiyay jawaabta su-aashaasi cumar cismaan maxamed kolkuu alaabta dibidii iyo qalabkii iskugu rakibuu dhammaystiro dabeetna dullihii buu soo qaaday dulluhu wax weeye qalabka lagu kaxeeyo dibida waa qalabka lagu kaxeeyo dullihiina buu soo qaadanaya dabeetna markaasuu bilaabayaa beertii ku bilaabaya beerta wuxuu ka bilaabaya barta kana kama bilaabaye koonuu ka soo bilaabaya halka ama bari buu ka soo bilaabaya ama galbeed ka soo bilaabay ama waqooyiha ka soo bilaabay ama koonfuraa ka soo bilaabay laakiin in qiyaasan buunu cabaysanayaa wax boy la yidhaha buu jeexayaa boy boy wax weeye qaabkaasi iyo dibidaa iyo ninkaasi waxay qodaan maalintii hal qood wax qoodi la yidhaha qoodi qoodi waa afar labaatan tallaabo isku weera qoodigaa afar iyo labaatanka tallaabo ah afar marka loo qaybiyo afar boy buu noqonaya dabeetna boy ka miduu bilaabaya saa ayuu bilaabaya u jeexaya u jeexaya u soconaya soconaya halkii au rabay markuu gooyo ayuu haddana dhanka kale ka soo bilaabaya intiibuu dhexda soo gelinaya intii qodaalka markaa au rabay inuu qodo labada hareeroodba dhanbu markaa ka soo bilaabay saasuu u wadaya markaa
shinnidan la abuurka ahee la shineeynaya ee inay biqisho la doonayo maxaa lagu shuban jiray hadduu hadduu rogaalo yahay shinni ma sugo inuu shineeyeeyuu rabaa ayuu rabaa dabeetna qadaade baha la yidhaha ama ama ubo markaa boygii galaan iyo bar baa shineeynaya qoodiga dhan ee aw maanta qodayaaba waa labada waa galaan iyo barkaaba ama labadaa galaan ama labadaa galaan nimba oo nimba sibuu shineeyaa oo marka uu shineey cabirkan shinnada ayaa dadka qaarna iska raacda qaarna way tabaaqiriyaan qaar jiqi bay ka dhigaan qaar qaarba yani hadbana siday beertu tahayna waa loo shineeya oo shinnada lafteedu waxaa jirta mar ay raysto qontaayoo laga baqayo inuu haluu soo wada biqli waayo shinnadaas soo biqli weydo waa loo badiyaa marka waa loo yar war gacanta yar kordhi baa la dhaha hadday rays badaa tahayna waxay dhaha war gacanta ka yaree shinnida si dabacsan oo boocboocsana ha u soo baxdee markaa faagii buu bilaabayaa hafaagiibuu bilaabaya boyna wuu jeexday dabeetna sidaasuu jeex markuu faaggaa soo jeexu faaggaana soo jeexu dibidii wuu joojinaya markaasuu shinnidii bilaabaya u shinaynaya intaasuu shinaysanaya marka wuu dhiganaya sidaasuu shaqadii ku bilaabaya dee halkaa wakaa ka waday sidoo kale waxaan weydiiyey cumar cismaan hees howleedda shaqada qodaalka beeraha ee beeralaydu dhaqan ahaan u lahaan jirtay xilliga beer falashada iyo noocyada dibida beerta lagu qodo ay kala ahaan jireen de ahaan shay kasta oo hawl ahoo soomaalidu qabataaba waxay leedahay hawraar iyo maaso laysku maaweliyo xataa xoolaha laftooda m- iyo qofkan wadaa ay isla gartaanoo labadoodba aad moodo inay isla fahmayaanoo ay hawsha iskaga yareeyaan laakiin haddaba dibida marka la qodaya marka ugu horraysa ee ninku hees buu bilaabayaao bis buu qabsanaya wuxuu odhanayaa ee dibida lagu sheego bisinkiini bilaabayo ilaahayna baryaayo warow balaayo ma timaator buu odhanaya balaayo oo dhan buu ilaahay ka hoos saas buu markaa hawshaa bilaabaya waa taasoo waa aroortii waa sagaalkii buu bilaabay bisi kaa uu qabtay mooyaane hees kale ma bilaabayo markaa ilaa ay gaadho casarka iyo waxa ka dambeeya Nin- ninkaan hawlkarka ahayn ayaa ama toban kaba bilaaba ama koob iyo toban kaba bilaabo dadku way la yaabaan kaa koob iyo toban ka bilaabo Wuxuu warkan muxuu la qalaadinaya mise waxba ugu qoday yidhahdeen oo dumarkaa xataa la yaabo oo kaa lama jeclaysto duhurka ama labiyo tobanka meelaha ama koob iyo tobanka iyo barhka ama labiyo tobanka ama kowdan hadduu een, heesana dumarkaa xasuusto wax idhahdaan dee dadka qadana looma keeni jirin raashin kale iyo waxtoona ma cuni jirin ninku markuu aroortii gorow caan la soo cuno ama kumis soo cuno Een, ar- duhurka unbuu kildhishaa sugaya markaa ninka hawlkarkii ahee beerta si wanaagsan u qodaya goormuu bilaabi jiray hees hawleeda casarka marka laga soo baxo bilaabaya dirays muu xidhan yahay markaa dirayska nooc wuxuu xidhan yahay dhar hawleed buu xidhan yaho shaarkiina wuu iska dhigayaa wuxuu xidhanaya garan buu la hadhayaa ninkaan garan haysana waabuu iska feedha qaawo yaho hadduu shaar haysto iyo macamuus yar xidhan xidhan yahay shaarkuu iska dhigaya macamuusiina lowguu geynaya lowga ma taqaan macamuustoo la isleegaysiiyo oo la gaabiyo halka lowga la geeyo dibidda laftooda ayaa kala qaabahoo da' kala ahoo mid afar jira iyo mid saddex jira iyo mid sideed jira bay kala yihiin saddex jirka isaga duhurkaba waa laga furaayo dee waa dibi yaryar waa layli baa la idhaaho dibiba nin baasan wadayo oo waa la barayaayoo ilaa koob iyo tobanka meelahaasa laga furaa Een, afar jirka iyo meelaha shan jirka ilaa duhurka dabadi yar baa laga furaa sideed jirka dibada la yidhaha waa dib sangaa la yidhaha sangacaddaa la yidhaha inaad daasho mooye gaajo iyo daal mid yani daal ugama baqasin inaad adigu daasho mooye iyaga daal ugama baqasin waa xaraash marka xaraash weeye xaraash beekama ah baa la yidhaha Waa xaraash beekama waa sangacadde yacni saddexdaa ba waa la yidhaha xilliga een, diraacda ugu horreysa roobkaaba iska bilowho waa seelseel dhulku seelseel baa la yidhaha bilowga maa seelseel baa la yidhaha waa darun dadada oo halka ku daado halkaa kale ku daado haddana halkaa ku daado oo haddana oo oo jiraalkiina uu kaa baxay haddana ku barwaaqaa maaha oo seelseel baa la yidhaha
waa gu- waa gumadaxii waa ku madaxii dabeetana wuxuu idhaa wuxuu odhan jiray xilligu waa xilligiiey xilligu waa xilligiiey wadayxaan gaba mooy xawalayda haween iyo borow rag u xoogsan ogaa borow horey baa bartatii beertaa la socdaa sidaasuu isaga iyo dibida dhexdoodu dulluhu ka lulmaya sidaasuu u warfinayaa sidaa sidaasuu u warfinayaayo yani dullahaasaa hawgo samaynaya labada dhegood bay taagayaan dibidu markaa casarka markaasay raams bilaabayaan iyagu duhurkii baa shaahi loo keenay saantii baa shaahi u keentay afar koob iyo goog buu cabay kii looda meelaha eegaya ama waxa u yimidna laba koob ama koob buu iskaga shubay Een, hadduu laanjaada helaa wuu cunay haddii kalena waabu iska daayey waxba kuma falay warkaasuu bilaabay xilligu waa xilligii xilligu waa xilligiiey odayxaan gaba mooy odayxaan gaba mooye xawalayda haweeniyo borow rag wuxoogsan ogaa wadaya hornogii markuu gaadho hornog baa laydha halka ay ku jo- halka dibigu ka soo noqonaye boygaad jeexda ku joogtay hornog baa laydha hornog hornoga markuaad saa markuu hornog u gaadho dibigu isagaa garana u istaagaya mar mar baa jirta ay dibigu ama labaduba dib uga soo yar dhigmaano dug yar baa la odhanaya dug yar soco way way- way yar in yar dhaqaaq wey haddii meeshu naxal leeda- naxli leedahay naxliga waxay dhahdaa xashiishka tigaada iyo geeda gaallaha iyo wixii aan aan ee, khashinahe aanad u baahnayn inay beerta ku yaallaaneen een, saracaasina aan u baahnayn waxaasoo khashtahoo meesha yaalla noocuu doonahaaday ayuu ninka xariifkii dib ugu noqdaa dibaduna way yar nastaano way yar hiiq goosataa baa la dhahaa nin nin unbaa saa yeele nin walba ma yeelo sidaa halkaasuu dabeetana markuu irfida qaaduu soo rogo halkaasuu haddana heesta ka soo bilaabaya markaa sidaa intuu joojiyo intuu dibigu soo noqonayo bartii faaga ku soo noqonayo ayuu hees bilaabaya wuxuu odhanaya cawska leebi ku yaal cawska leebi ku yaal cadaawow calafi kuuguma yaal leebidu waa waa meel loo raro xoolaha oo cawska leebi ku yaal dhilow cawska leebi ku yaal calafkuuguma yaale cadaawow calooshaada gaduu oo dibidaa midna dhiilan la yidhaa midna cadaawo ka cadaawuna uu cad yahay dhiinluhuna uu cas yahay lama waashanin wey lama waashanin wey lama waashanin weyn oo waxna looma tilmaamee dhin loo wase loo warramaa garanaya dib markaa lacayb buu odhanaya lacayb ka dibadda jooga lacay baa la dhaha gudaha joogana tacay baa la dhaha kor uga yarbax ama hoosu yar degweyn sida adigu bay makaa tilmaamsa lacay iyo tacaya afkaa lagula hadla ee ay isku afgaranayaan dibida lagu qodayo iyo ninka ku qodaya maxaa ka mid a waxaa ka mida lacay iyo tacay oo qaabka socodkiisa oo haddii dibadu ay faaga marooriyaan oo ama beerta faaga ka baxaan oo halkii la qodiyo cabirka ay ka- ay xagga qardada uga baxaan xagga qardada waa xagga bannaan ama ay gudaha galaan oo xagga casaanka u baxaan oo xagga casaanka waa xaggii la soo qoday saanka la soo qoday dee hadduu ku noqdo ileen waa khasaare hadduu dibadda uga baxana qodaalkii baa xumaanaye tacay iyo lacay ka diba ka xagga qardada u baxana tacay baa la dhaha ka xagga gudaha u baxana een, tacay baa la dhaha oo saasay u noqdaan waa xaggan u baydh iyo xaggan u baydh digna waad waa afka dibida oo waad waa yar soco waa halkaan kuu sheegaya hor dhaga markuu joogo dig yar baa la idhaaho in yar in yar soco wey haa baa la idhaho waa joogso haa baa la labadaa saa la isku daraa qiyaas ahaan waa raaligelin lagu raaligelinayo dibka marka waa afgarasho waa afgarasho roy waa soo noqo haddana soo noqodun maanta had- maanta leil haddii allahayo ileen ma qurux badnee laakiin horay waa markaa wuu iska garanay ol baad oranaysa ol waa waa horo soco ka yar gaabiya dullaha ninka xariifkii hoosta yaree halka caloosha agteeda ayuu hoosta kaga yar dhuftaa ka badowgii dushuu kaga dhuftaa oo kadeedaa oo dibid way- way barbararaan laakiin kaas wuu yar dhowrayaa jac buu halkaa tafta ka yar siinaya markaasuu saa u dhaqaaqaya intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama waxaana barnaamijkeenna inoogu martay ah cumar cismaan maxamed oo isagoo ah dhaqan yaqaan khibrad iyo aqoon u leh dhaqankii sooyaalka beeraha soomaalida waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo idiin soo jeedinaya barnaamijkeenna tan iyo kulantideenna dambe saas iyo nabadgelyo
haatana waa xubintii ciyaaraha oo inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan kooba dalrey iyo koobka italy udinesa waxay sideed gool iyo saddex ay ku xaqdeen naadiga brugia genowa gool waxba ay kaga adkaatee naadiga croton ee kooba italy sidoo kale alaves iyo kooba dalrey waxay la ciyaartee naadiga khitaave saddex gool waxba ayna kaga adkaatay isbanyol iyo teneriifna saddex gool iyo laba gool naadiga isbanyol ayaa ku hodroonatay naadiga valriel ayaa saddex gool iyo waxba dirtee naadiga bonfredina naadiga real betsi kedisna shan gool iyo saddex gool naadiga kedis ayay ku odroonatay valensia afar gool iyo gool ayay ku xaqdeen naadiga kubadda cagta saragoza xaleel doona horyaalka dalka ingiriiska maalinta beritaan naadiga chelsea waxay la dheli doontaa naadiga newcastle brighton and hove albion waxay la dheli doontaa naadiga liverpool harrisfield town iyo everton ayaa ballansan banley waxay u socdaali doontaa naadiga leicester city stark city iyo swan city ayaa dheeli doona watford iyo tottenham hosper ayaa sidoo kale kulan la wada sugayo ah halka naadiga west bromwich albion ay martigelin doontaa naadiga crystal palace ha yeeshee kulanka maalinta brito dhici doona oo indhaha lagu hayo wuxuu yahay kulanka labada naadi ee arsenal iyo manchester united dhex mari doona italian zere a naadiyada torino iyo atlanta ayaa dhici doona maalinta brita laliigaha dalka sbainna kulamada dhici doona waxay kalihiin barcelona ayaa waxay martigelin doontaa naadiga sertavigo atletico madrid iyo sociedad ayaa dheli doona sevilla waxay la ciyaari doontaa naadiga deportivo la corunya real madridna waxay u socdaali doontaa naadiga atletico bilbao bundesliigaha dalka jarmalkana kulamada waxay u dhici doonaan naadiga bayan leverkusen ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga brusha dudman bayan munich ayaa la ciyaari doonta naadiga hanover sagaashan iyo lix hovenheim iyo sidoo kale resen bol sport lipzig ayaa dheeli doona augsburg iyo sidoo kale mainz o 5 ayaa dheeli doona wada bremen iyo stuttgart ayaa sidoo kale wada ballansan shalka ofor waxay la dheeli doonta naadiga clon naadiga strasburg iyo baarisan germany ayaa ah horyaalka dalkaasi faransiiska kulamada la dheli doono kulanka ugu soo horeeya liil iyo tulu ayaa dheli doona monaco iyo angeles ayaa sidoo kale dheli doona matnis ayaa ballansan naadiga ren waxay la dheli doontaa naadiga amt dhegaystayaal kulamadaasi waxyaabihii kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena dambe ee soo socda xubinta ciyaaran halkaas aynoo joogto
aad u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayo xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno codka fanaanka maxamed mooge iyo heeskiisii maxay dantu eeshay wiil
ahaan idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa naga inta ah intaynu mar kale kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo